asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsanay muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiinaynu kuwooda ugu waaweyn dalalka ku bahoobay urur goboleedka igaad oo taageeray madax bannaanida iyo midnimada soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo dhoweysay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii urur goboleedka igaad ay kusoo gabagaboobay magaalada kambaale ee dalka yuganda maraykanka oo sheegay in heshiiskii asaaba ku dhex maray itoobiya iyo somalilan ay horseedi karo in al-shabaab ay fursad u helaan inay qortaan dagaalyahano cusub gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo lambar konton u tegay xalinta xiisad ka taagneyd deegaanadaasi akhbaraadka dibadda ahaad warka iyaga subaxsaaka ku dhegeysan doontaana waxaa ugu dooroon iiraan oo laba maalmood gudahood qaaday duqeymo ka dhanaa bartilmaameedyada saddex dal oo xulafalaha suriya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subaxna wanaagsan dhegeystayaal saaka waa jamco taariikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha janawari sanadka laba kun afar iyo labaatan intaad maqasheen waxay ayeen qodobada warka iyaga subax saaka kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan dalalka ku bahoobay urur goboleedka igaad ayaa waxa ay soo dhaweeyeen ama ay taageereen midnimada madax banaanida jamhuuriyadda soomaaliya waxaana shir uu kusoo gabagoobay magaalada kambaalo kaasi oo ah shir deg deg isugu yimaaday ama isugu yimaadeen wadamada ku bahoobay urur goboleedka igaad kaasi oo laga soo saaray war saxaafadeed markaasi lagu taageerayo midnimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda soomaaliya madaxda igaad ayaa waxay meel uga soo wada jeesteen xadgudubka dowladda itoobiya ay ku sameysay madax banaanida dhowlada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya shir madaxeedkan oo ah mid deg deg ayaa waxauu noqonayaa shirkii labiyo afartanaad ee urur goboleedka igaad kaasi oo maanta lagu qabtay kaasi oo lagu qabtay maalinimadii shalay aheyd magaalada kambala ee dalka uganda waxaana laga soo saaray dhowr qodob oo xasaasi ah waxaana ugu muhiimsanaa laba qodob qodobadaasi oo kale ahaa ko madaxda igaad inay isku raaceen in lama taabtaan ay tahay madax banaanida dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo qodobka labaad oo ah in madaxdu ay soo jeediyeen in heshiis walba oo soomaaliya lala gelayo ay waajib ay tahay in ay saxiixdo dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa shir gudoomiye kulankan deg dega isugu yimaadeen wadamada igad waxaana kasoo qeybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo madaxweyneyaasha dalalka kale ee qeybta ka ah urur goboleedka igaad etoobiya ayaa markii la iclaamiyey shirkan waxay sheegtay inaanay ka qeybgeli karin iyadoo ku sababeysay in ay markaasi jadwalkeeda u buuxo islamaraantaasina shirkan uu yahay mid deg dega waxaana ay soo jeedisay in dib loo dhigo hase yeeshee urur goboleedka igaad ayaa ku adkaystay in shirkan waqtigiisa lagu qabto kaasi oo laga soo saaray bayaankan ka dhan ah urur goboleedka igaad geesta kaleetana dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhinaceedu waxa ay soo dhaweysay warmurtiyeedka kasoo baxay shirka urur goboleedka igaad kadib qoraal laga soo saaray madaxtooyada dalka madaxtooyada soomaaliya ayaa waxa ay war-saxaafadeed ay soo saartay lagu yiraahday madaxda urur goboleedka igaad oo dhageystay mowqifka adag ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa caddeeyay mowqifkooda ku aadan faragelinta dowladda itoobiya ee ka dhan ah madax banaanida iyo midnimada dhulkeenna jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxay bogaadineysaa bayaankan wadajirka ah ee shirka urur goboleedka igaad ee lagu sheegay sida ay u caddahay ilaalinta madax banaanida midnimada iyo wadajirka soomaaliyeed ama wadajirka shacabka soomaaliyeed heshiis kastana ay aas-aas u tahay ogolaanshaha dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga ku wehelinayay shirka kani ayaa usoo bandhigay hogaamiyaasha igad iyo diblomaasiyiinta gobolka xadgudubka etoobiya ay ku sameysay midnimada iyo madax banaanida soomaaliya iyo dhibaatada ay ku yeelaneyso xasiloonida iyo nabadda gobolka geeska afrika wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu hogaaminayo islamarkaasina ee dalkaasi ugandha shirka kaga qeybgalay ayaa waxay xoojiyeen qaraarkii baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ay ku laaleen isafgaradkii sharci darada ahaa ay kala sixdeen ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha maamulka somalilan kaasi oo khilaafsan heshiisyada labada dal mabaadiida aas-aasiga ah ee midowda africa xeerarka heer igaad iyo weliba heer caalamiba ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya bayaankan ayaa muujinaya taageerada dowladda federaalk ee soomaaliya ee la xidhiidha go-aamadii kasoo baxay shirka urur goboleedka igaad kaasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu kaga qeybgalay magaalada kambaale ee dalka uganda dhinaca kaleetana isla wararkan la xidhiidha ee shirkii urur goboleedka igaad ee ka dhacay magaalada kambaale intaana ka bixin midowda africa midowda yurub iyo mareykanka ayaa mar kale waxa ay khamiistii shalay aheed ku celiyeen in si buuxday u aqoonsan yihiin madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya warkaasi waxaa ku dhawaaqay wakiilo ka socday midowda africa midowda yurub iyo quwadaha mareykanka oo shalay ka qeybgalay shirkii ee markaasi madaxda urur goboleedka igaad kaga qabsoomay magaalada kambaale ee caasimada dalka uganda waxaa sidoo kale ay sheegeen in heshiiskii somalilan ee badda ugu sexday etoobiya uu halis weyn uu ku yahay xasiloonida gobolka geeska africa islamarkaasina wiiqayo dagaalada caalamiga ah ee ka dhana waxa loogu yeero argagixisada midowda africa midowda yurub iyo mareykanka ayaa sidoo kale somalilan ku tilmaamay gobol ka tirsan jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana ay adkeeyeen in la ilaaliyo madax banaanida iyo midnimada soomaaliya sidoo kaleeto mareykanka ayaa isaguna waxa uu hoosta ka xariiqay islamarkaasina uu sheegay in heshiiskii ka dhacay magaalada sababa ee dhexmaray somalilan iyo weliba etoobiya islamarhaataasina ay laashay dowladda federaalk ee soomaaliya inuu horseed u noqon karo inay dagaalyahanada shabaab ay helaan ama ay qortaan dagaalyahano cusub mareykanka ayaa ka digay walaaca ay qabaan ee la xidhiidha in dagaalyahano cusub ay qortaan maleeshiyaadka shabaab islamarkaasina xiisada tani ay soo cusboonaatay fursad u noqoto si ay u helaan qorashada xubno cusub oo ku biira dagaalyahanadooda ayuu yidhi wakiil ka socday dowladda mareykanka oo ka qeybgalaya shirkii urur goboleedka igaad ee magaalada kambaala dowladda mareykanka iyo sidoo kale saaxiibada caalamiga ah ee taageera soomaaliya ayuu sheegay inay ka walaacsan yihiin doorka xiisada kasoo cusboonaatay gobolka ay fursad u siin karto dagaalyahanada shabaab waxaana uu sheegay in haatan dagaalada lagula jiro oo lagu wiiqay awoodooda inay kooxda u heli karaan fursad kale oo ay ku qortaan dagaalyahano kale sidaa u hadalka u dhigay wakiil ka socda dowladda mareykanka oo ka qeybgalaya shirkii urur goboleedka igaad lagu soo gabagabeeyey magaalada kambaala ee dalka uganda geesaa kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa deegaanka lamber konton waxay u tageen xalinta xiisad ka taagneyd deegaankaasi islamar ahaantaasina maalmihii ugu dambeeyey kasoo cusboonaatay wariyaha iyagoo gobolka shabeellada hoose ibraahim mayow ayaa warbixinta warkan eegaya
halkan oo ah deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta waxaa soo gaaray wafdii uu hogaaminayey guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose mudane maxamed ibraahim bare wafdiga guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo ay qayb ka ahaayeen xildhibaan xuseen ali xaaji iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda bey'ada soomaaliya waxaa deegaankan ku soo dhoweeyey qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan odayaasha dhaqanka iyo maamulka deegaankan iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga halkan si loo xaliyo khilaafaad odayaasha dhaqanka deegaankan ka jiray waxa ay kulan la qaateen qaar ka mid ah odayaasha dhaqankan deegaankan iyagoona kala hadlay in la xoojiyo midnimada bulshada deegaankan si loo xaliyo khilaafaadka iyaga dhexdooda ka jiray ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha maamulka deegaanka lambar konton maxamed maxamuud abuukar isagoona ugu horeyn baa gudoomiyaha gobolka iyo wafdigiisa halkan ku soo dhaweeyey iyo xaaladda jirtana u faahfaahiyey wixii saxan waa la saxaa wixii qaladaadena waa kuwa iska qabana waaye kan ugu sarreeya iyo kan ugu yar waxaa laga wada sameeyey in qalad marna aan la aqbalin waana ku mahadsan yihiin runtii dad oo waxaan nahay annaga cadowgooda hal uu yahay arkaayana cadowga meesha uu ka jiro cid walboo gacan koraadi ama nuuc kale ama khawaariid eh annaga managa dhex shaqeeya doonta hadafka dadka inaga sarreeya ee ka taagan yihiin anaga aan ka taaganeh annaga maamulaaneh waxyaaba qaar waa ku qaldami karnaa dadkana sixi lahay madaxda naga sarreysa waaye dadkii nool kugu dacwo lahayana ayaga waaye in waxyana ay qabtaan annagaa diyaar u eh madaxda sidaa usoo dhaweysayna odayaal inawadoono aadaa idinkaaga mahad celinaa xildhibaan xuseen cali xaaji oo baarlamaanka federaalka ka tirsan ayaa dhankiisa la hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankan isagoona ku adkeeyey in ay adkeeyaan midnimadooda annaga arrintiinan garawaa idinkugu nahay mar walbana garabkiinaan nahay dhulkan biimaal waxaa rabaa dadka dhul gadinooyo beesada ee ka badati inaa u sheegaa rabaa dhulkan beec maahan maanta dhan waxa ugu celcelinoy adeerow lacagtaada inaa ceshtid waaye beri dadka inaa qabsatid maaha haddii lacag nambar konton keyntid waa lagaa qaadanaa man laguu soo celinaa haddaa laguu sheegaa sababtoo ah meeshaan lacag ha isku keenin meeshaan dhulkaan dadaa iskale ha dulmanin ha dhibaateynin guriyiin ma kugu imaanoono dhulaa idinka leediin ma imaanoono annaga dhulkeena annagaa iskale faraha noogu qaad annagana waxaa nagala rabaa midnimadeen inaa ilaashano hal qofoo oo dulmi sameeyey ama laba qof oo dulmi sameeyeen inay qabiil iyo jufi noqonnaa nagala rabaa sababtoo qofkii dulmi sameeyo reer sidiisaba ama ama magaalo ama deegaan waxay ku guulaysan kartaa halka qofoo xun inaska bixiyo ama inaska qabtay ku guulaysan karaan laakiin haddii hal qof xun ama laba qof xun annagoo dhan haddii wada raacno oo adheena hebel macnaa ii sheeg reer qasaxa islanay taas dhibaato waa iska ilaaliya adeerayaaloo biimaal hal waaye aan maba qarnaayo macnaa ii sheeg warka macnaa ma dadaboolayo biimaal hal waaye biimaalnimaana deeqda annaga midnimadaasaana deeqda gudoomiyaha raalla iga ahaa saaxiibkii aniga xildhibaana ahay waxaa waaye waa waa waa sheegaa barbalem male annaga biimaalnimadaasaana deeqdo biimaalnimadaas garab garbaha aan iskugu qabsano qof allaale qofkii rabo inay macnaa baashaas hoos ugu degto ha laiska qabto wasiir ku-xigeenka wasaaradda bey'ada soomaaliya oo goobtan ka hadlay ayaa dhankiisa waxa uu la hadlay jaaliyadda soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaankan isagoona ugu baaqay in bulshada deegaankan ay ku kaalmeeyaan midnimada maamulka si fiican u shaqaynayaa xoogaa yar dhigaraariciska waana gaaraysaan dhigaraariciskana ha la bato dadka gacmaha ku haya odayaasha madaxa u salaaxa maxaa la dhahayey wixii xunna gacan bir ah ku qabta amar waa u qabtaan waxaa aragtaan inaad gacan bir ku qabataan cidna aad uga aabiyeelin waa walaalkay waa adeerkay waa abtigay ma fiirinaysaan sidaa u dhaarateen ayaad xilkiina u gudanaysaan aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inta maanta isla soo joognay horumarka aan aragnay oo meesha ka socda oon la koobi karin waxaan ku darsanayaa dhammaan aan u sheegayaa baaqna u dirayaa dadka extra communitariah dadka dibadaha ku nool ayagana wanaaggan oo annaga arkayno oo annaga indho u nahay ha soo arkaan waddankooda ha ku soo noqdaan caafimaadka ayagaa looga fadhiyaa maxaan ku dhahday inay maxaan ku dhahday isbitaaladooda iyo iskooladooda dhisaan inay wax ku soo darsadaan ayagaa looga fadhiyaa ugu dambayn waxaa goobtan ka hadlay maxamed ibraahim barre guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose isagoona sheegay in maamulka gobolka shabeellada hoose uu ka shaqayn doono wax walba oo dan u ah bulshada deegaankan hadday wax kala iibsanayaan wuxuudana ay sharciga yihiin inay u soo maraan nidaamka maamulka deegaanka ka jira midka gobol ka jira midka degmada ka jira waxaan oga digayaa dadka arrimahaasi shaqo ka dhigtay oo lacagtooda iyo hantidoodana ku bixinaya inay ka digtoonaadaan marnabana aan la aqbali doonin kala iibsashadaas ay mar walba ku andacoonayaan kala iibsashada dadka wax kala iibsanaya waa in maamulka uu la socdaa oo uu og yahay nootaayo ka diiwaangashan gobolka shabeellada hoose waa inay ahaataa waa nootaayo ku taallaa gobolka inay ahaataa canshuur bixiyo ah in canshuurtii ay baxsheen markaas kabacdi ayuu qofka haddii uu dokumentskiisa mid saxa uu yahay uu kala iibsiga u dhici karaa sidaas si la mida wax aan anaga aaminsan aan maxalla aan aqoonsannahay ma ay jirto wax allaale wixii dhacay hadda ka hor oo aanan loo lamarsiinin sifadii sharciga ahayd oo wadi- waddadii rasmiga ahayd ee maamulkii deegaanka iyo degmada iyo gobolka aysan la soconin haddii intaasi ay la soconin wuxuu noqonayaa heshiiskooda heshiis aan waxba ka jirin nootaayada ay wax ku kala wareegsanayaan waa inay ahaataa mid rasmiya oo gobolka ka diiwaan gashan gobolka shabeellada hoosena laga aqoonsan yahay taas ayaan digniintaas ayaan dhulka dhankeedana ka soo jeedinaynaa hadda wixii ka horreeyeyna wixii dhacay waxaan leeyahay waa in mar labaad ay soo maraan waddada rasmiga oo loogu talagalay kala iibsiga rasmiga laakiin khudbad siro wax lagu kala iibsaday ciddii wax lacag isaga lumisaa hadhowna sharci uma yeelanayso ayadaa lacagteeda iska khasaarisay ibraahiim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanka lambar konton degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga ibraahim maxamed aadan mayow oo warbixinta warkaasi eegayay codkiisina waxaa u dambeeyey guud ahaan warkii subax oo aad saaka kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho warkankiisa xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel